walaal waa mahadsan tahay horta waxaan ku dhawahay idaacadda v o a waa reen saad noola shaqaysaana waa idinkaga mahad celinaa bacdama waxaan rajaynaynaa in nimankii shadwadayaasha ahaa ee shidada ahay soomaaliya inay burburiyaan loo soo loo soo diray oo wadamada ajaaniibta laga soo diray oo soomaaliya ku dhuumaaleysaha iyo wixii abashooqeestiyaal oo iyaka raacsanaay inay shale gabaldhaci abaare ee shantii galabnimo ku laayeen dad shacab ahoo iyaka markaas ay ku eedeynayaan inay yihiin jawaasiis etoobiya iyo iyo kenya iyo uganda u shaqeynaya inay yihiin ay ku eedeynayaan kurtuwaarihii lagu laaya intaasaan kugu xaqiijinaa ma garan waa gartay xogta ad ka haysaan dadkan maxay ahaayeen ma dhalinyaray ahaayeen ma iyagay ka tirsanaayeen ma dad shacab ahoo deegaanka deganay ahaayeen bal haddaad faahfaahin ka hesheen waa mahadsantaha walaal saa annagaba ka warqabnaba dadkan dadka shacabka ayay waxay qiil u yeelaan inta soo qabsadaan ay qiil u yeelaan waa jabxad oo meel ay ku tiirsan yihiin iyo meel loo raacda aan lahayn oo sidoodaba dadka shacabka soomaaliyeedna dhiigooda inay banaysteen ku taameen waaye qiil unbay u sameynayaan laakiin ayaka sidii hadda xogta nagu soo gaarayo inay yidhaahdeen jawaasiisay ahaayeen saas dadka dhiigooda ku banaysteen ayaa naloo sheega ma garan dowladda soomaaliya etoobiya iyo kenya sidaasaa ay ku eedeeyeen dadka dhiigooda ku banaysteen ma garan wa waa gartay marka halka toogashadan ay ka dhacda waa halkee waxaa halka toogashada ka dhacda walaalo waxa weeye degmada kurtuwaari waa magaalada gudaheeda magaalada gudaheeda meel fagaaray dadka isku isku soo bixiyeen dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gursadeen shan qof a ku tuugteen shalaga baldhac iyo abaare shanta galabnimo sidaas ayaa ognahay ayabkaa joogjoogo hadda waktigooda waaba idlaaday afar iyo shan meel walba sidaas ayabkaa ku haray shantii afartii ayaa dadka ssoo iska soo qabsanayo halkaas leynahay dabcan ciddii qosaysana wax badan ayay ka bedeli doontaan isleedna dabcan haddii laga reebo nimankan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaha baidnilaahi kariim ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dawladda soomaaliya ay ballan qaadaba oo amaan aan ka warhayno in laga saari doono bash dadka shacabka shidadooda laga dulqaadi doono rajayna dhinaca kale waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada baraawe oo ku magacowneed xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo hadda aanay de maamulku deganayn oo baydhabo uu kusii shaqeeyo waxaa jiray qorshe maamulku halkaa ugu guurayo garonna laga dhisayay marka maxaad arrintaa nooga biirin kartaa waa mahadsan tahay ayadana halkeeda waaye waa sax garoonkii si si official ayaa loo daahfuray shaqadiisana waa socotaa si buuxday u socotaa waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka degi doonto diyaaradna ka duuli doontaan rajeynaynaa haddi ilaahay laga helo haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo garoon lagu dhisaayona waa dhex yaalaan ciidamadii looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada kurtuwaar degmada aan dhaho sablaale iyo inta u dhexlaysa degmada tuulada kunye barrow hadda nimankaan haraayigooda ku dambeeyay ayay sanka kusii wadahayaan xagga amniga haddaan ka hadlo degmada baraawana waxaan u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah international garoon ah inay heshaan rajeynayna